isbeddelka cimilada ee caalamku sanadihii ugu dambeeyey ka digayay in ay run tahay waa wax muuqda subaxnimadii hore ee shalay mar aan banaanka u baxay waxaad dareemaysaa xooga dabeelaha dhacaya ay lahaayeen waxaad maqlaysaa guuxa in duufaano jiraan dhinacna waxaa marmarda-ayay roobka nooca loo yaqaano mahiigaanka waana roobka da-a arooryada hore waxaan dhex taaganahay bartamaha magaalada xili hore sanqadha aad maqlaysaana waa dabeysha oo runtii aad dareemayso nin siddeed iyo afartan jir ah ayaa dhintay kadib markii gaadhigii uu watay uu dusha kaga dhacay geed dabeeluhu ay soo riteen mandaqada scotland halka nin kale oo lixdan jir ahaa uu ku naf waayay laba baabuur oo isku dhacay geedna uu dusha kaga dhacay mandaqada waqooyiga ireland waxaana sababay roobabka duufaanka wata guud ahaan britain hay-adda saadaasha hawada ayaa soo saartay digniinta duufaanada kadib markii dhir badan ay gunta ka soo gooyeen dabeelaha dhacaya waxyeelo weyna soo gaarsiisay guryo badan iyo dhismayaal kala duwan kumanaan guri ayaa korontadii ka tagtay digniinaha midabka jaallaha ah oo dhexdhexaad ah ayaa lagu soo saaray deegaano badan oo dalka ku yaala halka meelo badanna laga soo saaray digniinta casaanka ah dhammaan shacabka reer britain waxa ay dowladdu kula talisay in ay guryaha joogaan safar haddii ay u baxayaanna ay baajiyaan haddii aanu ahayn muhiim dhowr qof oo soomaaliyeed ayaan wax ka weydiiyey dabeelahan xooga ee dhacaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wallaahi cabdixaafido wadankii maasha allah tabaarak allah weedarkii wuu isbedelay cayaamahan oo dhanba hal dabayle oo xoogan oo xoogan oo xoogan baana hayso oo dadkaba qaadanaysa hooshaan shaan ka tuuraysa shalayto subaxnimadkii night shiif baan kasoo baxay shaqan kasoo baxay waaba ii qaadan gaadhay naftaydaanu yaabay naftayda dabeetana shalayto geele dhammaan maalin weyntii guriga kama bixin roobab iyo dabaylo iyo qabow iswata oo maasha allah adee aad yaabaysid ayaa maxay tay sidaa xawuriga ku soconaysa aad yaabaysid oo dhirtii baabad ka baqaysaa waxaad leedahay dhirta geedkaad hoos maraysa waxaad soonaysaa wallaahi kugu soo dhac asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdi xaafid ilaa iminka aad ila hadlayso waad dareemaysaa in ay dabaylihii weli socdaan inkasta oo aanay u xoog badnayn sidii ay ahayd xalayto iyo saakadii hore laakiin saadaasha hawadu inay waxay dhigtay in ay roobabna iman doonaan xalaytana roobab iyo dabaylo culus way da-ayeen tareymo badan baa la kansalay saakadan tareymo fara badan baa la kansalay marka isbedelkii cimiladu aad buu noo saameeyey dabaylahan oo kale lama arki jirin dalka u k laakiin hadda waxaad dareemaysaa in dabaylihii ay ka sii xoog badanayaan siday ahaayeen dhibaato badan ay geysanayaan transportationkii dhib badan ay u geysanayaan meelo badan isku socodkii uu adkaaday ilaahay baan kheer ka rajaynaynaa ilaa shalay waxa ay carqalada ku yimaadeen isu socodka tareenada iyo diyaaradaha iyada oo badiba tareenadii u gooshi jiray mandaqada scotland gaar ahaana magaalooyinka edinburgh iyo scotland la joojiyey ilaa galabnimadii isniintii waxaa la leexiyey diyaarado ku socday jamhuuriyadda ireland iyo faransiiska waxa ay ka duulayeen magaalada manchester gobolka kubriya iyo mandaqada scotland waxaa ilaa shalay xidhnaa dugsiyada hay-adda saadaasha hawada britanna waxa ay ka digaysaa roobab mahiigaan ah oo wata dabaylo xoogan toddobaadkan aynu ku jirno cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london